kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah bashiir ciise cali oo ah guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya guddoomiyaha ayaa waxaan ka wareysanaya shaqada bangiga dhexe ee soomaaliya iyo weliba musuq maasuqa lagu eedeeyo hay-adaha dowladda ee dalka soomaaliya ugu horeyn mudane bashiir ciise cali kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa kusoo dhawahay
gudoomiye hore ayaad usoo noqotay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya marka wakhtigan marka la eego maxaad usoo noqotay ma adigaa soo doortay mise waa lagu magacaabay maya anigu ma dooran mana diidin runtii waxa weeye horta wixii waajiba waddankaa uu kaaga baahdo qofka waxa weye waa inuu diyaar u yahay shaqadaas waa shaqan hore u sahayn jiray haddana muddadan dambata waxaa dhacday in dhowr governar ay isaga dameeyeen bangiga marka ugu dambeysana ay governarkii ugu dameeyey uu shaqada maogtahay iska casilay marka sidaas aawadeed ba waxaa la yidhi inta arrintaas dib looga habeynayo waxaa socota dib u habeyn dhinaca dowladda ka socota oo maamulka lacagta oo dhan iyo hay-adaha maaliyadda iyo arrimaha la xiriiro oo dhan dib loo habeynayo arrimahaas inta dib loo habeynayo oo dad looga magacaabayo oo hab laisku dadbixayaasha iyo dowladda iyo laisku waafaqsan yahay inta laga helayo baa waxaa la yidhi si kumeel gaar ah baa aniga hawshaas igu sii dhiibay oo marka waxa weye waa si kumeel gaar ah hawshaasu saasayna moogtaen ku noqonaysa hawsha inay sii socoto wixii laga qaban karo muddadaas in laga qabto wey arrinta laigu dhiibay waa tahay guddoomiyaashii kaa horeeyey haddii aan eego guddoomiyaha iminka jagada iska cashishay ee kaa horeysay shaqada way ka tagtay waxayna warbaahinta u sheegtay in sababahay shaqada ugu tagtay ay ka mid tahay cadaadis la saaray iyo musuq maasuq ay sheegayso inuu jiro sidoo kale iyada waxaa ka horeeyey guddoomiye isagana ay eedeyn usoo jeediyeen hay-addii qaramada midoobay ee dabagalka arrimaha soomaaliya cunaqabataynta iyo eritrea oo isna la sheegaya inuu qeyb ka ahaa musuq maasuq marka adigoo labadaasi ogaah maxaa kusoo celiyey kula tahay aniga waxay soo celiyay haddii la yiri si kumeel gaar ah hawshaas lagu qabto anigu moogtahay tacliiq fara badan kasi ka saari mahayo qolooyinkaas madaxda ah oo iga horeeyey waxaan isleeyahay de qof walbaba anigu arrintaas mana baarin waxaana ku fiican de qofkii moogta arrintaas ay khuseysa in wax laga weydiiyo aniga mid ay khuseyso aan wax ka ogahay oo aan la socdo waxay tahay in dowladda iyo dabixiyaasha iyo ay iska wadaan dib u habeyn shaqadaas maaliyadda oo dhan waddanka oo bangiga keliya aan ahayn ay tahay bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hanti howraha guud arrimahaas oo dhan in moogtahay dib laysla habeynayo oo ay ka mid tahay barnaamijyadan dib loogu tarhay dib u dhiska moogtahay dhaqaalaha dalka iyo ay ka mid tahay arrimahaas aniga waxaa laigu yidhi arrimahaas inta laga hadlayo si kumeel gaar ah baa hawshaas moogta aad wax uga qabanaysaa oo oo dawladda ay usoo jeedisay anna haddee wixii shaqadii annagaba ka shaqeyn jiray haddii la yidhahdo si kumeel gaara gacan uga geyso moogtahay dowladda waddankayga waxa weeye diyaar baan u ahay oo intaas weeye arrinta waa tahay marka haddii aan eegno iscasilaadii yusur si rasmiya horta looma oga sababta isku casishay laakiin warbaahinta qaarkeed unbaa tabinaysay dowladduna si rasmiya ugamay hadlin iscasilaadeeda marka maadaama xafiiska ay kaaga horeysay adiga xogtaad ka maqashay iscasilaadeeda waxaa keenay maxay tahay anigu runtii deed xogta inta moogtahay laga warhayo waxa weye waa intaas moogtahay inay iscasilaad ay keentay de arintaas anigu de mana baana waxay ku fiican tahay in qofkii cidda ay khuseyso in la moogtahay la la waxaysto waxaa dhinacna waxaad moodaa dee qofkii shaqa loo dhiiba shaqadaas sibuu moogtahay ugu qabaa inuu u qabto sidii bay moogtahay noqon weyday dowladduna hab bay u aragtaa waxuu moogtahay oo shaqa ay ku socotaa oo duruufo adag baa iska jir jira oo waxaa dhici karta wuxuu marmarka qaarkood waxyaalaha la sheeg sheegayaba hataa inay kuwa yimaadaan dhaqanka maamulka iyo aan soomaalida sideedaba aan u bislayn iyo waxaas iyo kale inay ku yimaadaan xumaan kaleoto badan ba aynan jirin baa dhici kara waxa weeye haddii ay wax tafaasiil ay siyaadaha ay jiraanna ciddii ay khusayso unbaa moogta garanaysa wax laga weydiin karaa waa tahay laakiin adigu markii lagu soo jeedinayay in mar kale dib lagu jagadan lagugu magacaabo maxaa adiga lagu sheegay marka markii aad aqbalaysay jagadan waxaa la ii sheegay in shaqadii dee hadda moogtahay uusan guddoomiyahi uu shaqadii isaga tegey hawshaasna moogtahay socoto bangiguna uusan guddoomiye la ahaan karin sidaysaba horta bangiga waxaa cidda xukumta horta guddoomiyaha ma aha waxaan isleeyahay waxyaalaha keenaya moogtahay xoogaa khaladka iyo keenaya waxa weeye bangiga waxaa xukuma oo la midnooba inuu gudoomiye guddoomiye ma xukuman ee waxaa xukuma board of directorska iyo guddiga maamulka oo oo sareba bangiga xukuma marka tiibaa la rabaa dawladdu hadday soo magacaabaysaayoo dib loosoo nooleynayaa marka inta taas iyo maogtahay laga soo magacaabayo oo hawshaasi baa si kumeel gaara anigu maogtahay la yiri baad u qabanaysaa baa la yiri marka shaqadaasuma laga rabaa inaan si kumeel gaara usii wado inta laga soo magacaabayo cid guddi maamul iyo governor iyo waxaas oo dhan maogta anigu kumeel gaar baana waa tahay marka intii aanay shaqada iska cashilin yusr waxaa la sheegaya in magaalada dhowr maalmood oo kooban inay joogtay marka haddii aad xafiiska adiguna la sheekaysatay shaqaalaha intuu leekaa markii ay muqdisho timid shaqada ay xafiiska ka qabatay ama xilkay la wareegtay maxay adiga kuu sheegeen shaqalaha muddo kooban bay joogtay runtii muddadaas kooban ay joogtayna maogtahay wax eed iyo xumaan aho ay ka sheegteen shaqaalu mabay jiraan bile weliba waxay sheeganayaan inay maogtahay ay xoogaa mushaarka u kordhisay oo maogtahay muddaduna muddo kooban bayba iska ahayd kabacdina haddii waxa weeye muddo ay ugu tilmaameen shaqaaluhu hal asbuuca bay maogtahay meesha ay joogtay governorka uu joogay markaas kabacdina inay moogta intay dhooftay ay summation soo hoostay intaas unba ii sheegeen shaqaaluhu intaasay ogyihiin haddii aan waa wax kale aan moognahay ma jirta intaasaan marka ma jirta cadaadiska matalan warbaahinta qaarkood ay u sheegaysay in la saareeya in mashaariic ay ganacsata doonaysay in loo saxeexo iyadana lagu cadaadiyey inay saxeexdo arrintaasi adigu inaba xafiiska ama ka maqashay maya xafiisku intaas kamanaan maqalna kama maqal waxaa dawladuna moogtahay waxay ay sidaa warna isugu badan yahay dhinaca waxay tahay moogtahay warqabna moogtahay moogtahay dawladuna sidaasay leedahay waxay eegansantay gabadhu moogtahay kama warqabnay leedahay shaqaaluhuna sidaasay leeyihiin marka waxay la tahay taas deed ciddii la wajahaysaa waa ciddii ay khusayso arrintaas waa tahay anna warkama ogi anna kama ogi waa tahay shaqaalahana kama maqal runtii
waa tahay mudan guddoomiye soomaaliya waxaa lagu eedaya musuq maasuq meesha badanaa farta lagu fiiqana waa bangigan dhexe iyo lacagahan isdaba maraya marka adiga ogaantaa lacagaha la musuq maasuqa ee soomaaliya had iyo jeer la sheego ma kuwa caalamiga ahba ee hay-adaha gargaar ee deeqbixiyaashu ay bixiyaan mise waa dakhliga gudaha dalka soo gala horta marka laleeyahay corruption baa laga hadlayaa corruption waxaa laga hadlayaa moogtahay lacaga la taaban karo oo rasmiya oo waxaasaa laxday iyo waxaasaa laxday maayaan habalahaba waxay u badan tahay systemkay u badan tahay systemka oo dhan bay u badan tahay systemkaasna inta badan maba ahaba moogtahay systemka dowladda keliya maaha waxaa laga hadlayaa maogtahay ganacsigaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa wixii qofka qofkii wixii wax kasoo galaa la hadlayaa qofka waxaa laga hadlayaa adeega qof kastaba uu baahan yahay maogtahay iyo baa laga hadlayaa badan lacagaha waxaa soo galaaba waxaa dhici kartaa inay inta badan waa lacag waxay soo maraan n g o yaal iyo dad kaleeto iyo waxaas iyo deeqaha la bixiyo qaar badan dawladaasay ku haraan oo maogtahay waxa weye soo gargaaraan wadanka marka waxaan is yidhaahdaa anigu weligay waa laga wax laga badbadinayo wey musmaasqan faraha badan soomaliya laga sheego inkastoo marna aan ridaa u samaynahayn inay moogtahay wax musmaasq la yidhahdo mar kasta baa loo baahan yahay dawladdu inay la diriirto hadda dawladdu waxyaabaha barnaamijkeeda ay ka hadlaysay waayaha kan dambeeto oo ku jiraan waxaa kamid ah in guddiyo la dagaalamo musuqmaasuqa iyo habka maogtahay uu ku yimaado hababka uu ku yimaado in lala dagaalamo iyo ooxeedadiisa iyo hababka ku imaan kara iyo shuruucda iyo waxyaalahaas maogta laga hortago baaba hadda maogta dawladda ay wadaayo aad badan in badan looga hadlaa oo hadda la darsaa horta sidiisaba sharci ahaan waa madax banaan yahay waxaa loogu talagalay sharcigiisa bagi inuu madax banaan yahay inuu leeyahay board of directors inuu leeyahay boorkiisa inuu xukumo dawladdu maogtahay markii lagu leeyahay waa madax banaan yahay bangigu masna waa hay-ad dawladeed oo oo dawliga dawladdu ay leedahay marka dawladda iyadaa boorka iyadaa xukuntaa bilaska guddoomiyaha iyadaa xukuntaa marka arrimahaas oo dhan bangigu isagoo misna madax banaani leh misna dhismi ku jiraa marka waxa weeye hawsha uu leeyahay waxa weeye dee dawladda hadda qeybta ugu weyn oo shaqeysaa waxay tahay lacagta iyo serviceka dawladda treasuryga dawladda oo bangigu uu wakiil uga yahay oo lacag loo dhiibto oo waxaas loo dhiibtayna uu dawladda u maamulo marka lacagaha ugu badani xaggey bangiga uga yimaadaan ee aada dawladda u haysaan u badan waxay ka yimaadaan waxa rasmiga oo dakhliga gudaha moogtahay oo canshuuraha laga soo qaado bay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan misna deeqaha dibadda laga keeno labadaas moogtahay arrimood bay moogtahay baasiadaba moogtahay u ka yimaada dakhliga dawladda marka cadad ahaan miyaa la og yahay inta dakhliga gudaha ah iyo inta dibadda ka timaada waa la ogyahay oo muddo mudda maogtahay loo xisaabiyaa oo waa laga warhayaa oo maogtahay oo dee dawladdu maogtahay waa bablish garaysaa wixii ay maogtahay sito waxay ku bablish garaysaa waxay ku jirtaa miisaaniyadda iyo wixii bangigu uu bixiyo labadaas meelood baa maogtahay laga maogtahay control laga arkaa waa tahay maadaama adigu iminka si ku meel gaara lagugu magacaabay imisa lagu soo gudbiyey cadadka bangiga iminka gacanta ugu jirta ee isugu jira dakhliga gudaha iyo inta dibadda laga helo waxa weeye waxaa intaas waxaa laga helayaa miisaaniyadda maogtahay dawladda wasaaradda maaliyaddaana maogtahay baahisa oo maogtahay oo hooseysa hadda ruuxeedana miisaaniyaddii sanadkan soo socotay iyamaha kadib baa laga hadahadlayay marka iyaga unbaa labadaba maogtahay laga helayaa maogtahay oo haysa waa tahay adigu markaa ma shaacin kartid maya ma shaacin karaan waa tahay gudoomiye eedaha bangiga dhexe loo soo jeediyo ee warbixinadii qaramada midoobeyna ku qornaa waxaa ka mid ah inay jiraan boonooyin ama jeegag lasoo qorayo oo bangiga laga imanayo lala imanayo oo dabeetana lagu bixinayo lacago ama shakhsiyaad lacago gaara la kala siisiinayo arrimahaasi maxaa ka jira horta boonooyin iyo ma jiraanin iyo waxa yaryaroo saas oo kaleeta ah maogta waxa oo laga hadlayaa waxay tahay sidii anigu sida aan u arko sidii ti marka hortaba aan sheegayay oo systemka lagu shaqeeyo iyo isku xiraanshaha hay-adaha iyo waxaas un weeye maogta waxa maogta xoogaa shakiga iyo keenkeenaa haddii ay wax jiraanna wixii maogtahay jiray oo maogta waxaas orooyinkaas maogtahay u n ka maogtahay oo monitoringkuna waxbay soo sheegeen haddii la koran yahay bangiga dhexe iyo maogtahay hay-adaha dawladduna maogtahay bangiga dhexena jawaab buu ka bixiyey oo governorkii horeto maogtahay uu qoray oo meel kasta oo isaguna ku babishgareeyey marka waxa weeye aniga baaro maahiyo ma aanan baarin laakiin qiyaastu siday iila badan tahay inta badan waxaan u arkaa in maogtahay arrintaas u arrin maogtahay cad oo si buuxda loo cad oo maogtahay loogu kala baxay oo la cadeeyey oo laysku waafaqaynayay sida saxa ah inayan ilaa hadda ayan ahayn bangigana waan ku sheegayo waxa weeye boone iyo waxaasiyo ma jirteen lacagaha maogtahay wixii la keenay dawladda maogtahay lacagta wixi ay leedahay iyadaa maogtahay la baxdo oo warqadaha rasmiya oo dadka waxu sasaxiixa badanaba lacagtaas baa soo saxiixo oo maogtahay saasay ku baxaan wixii intaas ka baxsanna runtii anigu dee nidaam ahaan kama warqabo say u suurtoobi karayso maogtahay oo oo dee waxa laga sheegsheegaya tii horetana waxbaa lasoo qoray qoladii bangiguna maogtahay si kaletu maogtahay waa uu fasiray isaguna sidii maogtahay la ahayd marka waxaan isleeyahay waa arrin sidaan sheegay maogtahay aan tafsiirkeeda maogtahay waxa weeye laysku haysto oo aan la oran karin waxaasaa dhacay iyo waxaas iyo sidaas weeye maogtahay waa tahay hay-adda hufnaanta caalamiga ah ee transparency internationalku waxay toddobaadkan soo saareen warbixin ay uga hadlayaan dalalka musuq maasuqa adduunka soomaaliyana kaalinta koowaad ayay iyadiiyo laba daloo kale ka galeen arrimaha musuq maasuqa marka sideed u aragtaan arrintaasi sideyna shaqada adad u haysid khaasatan ay u saameyneysaa in soomaaliya mar kasta ay noqoto wadanka ugu musuq maasuqa badan caalamka waxaan ushee waxaan isleeyahay wadanka ugu muxuahaa sharci yar ama ugu isaability yar baa maogtahay waxa weye aan isleeyahay baa arrinta laga fiirinaya oo maogta waxa leeyahay waa wadan uusan sharci jirin ama sharciyadii maogtahay aan si buuxda loogu dhaqmin ama dhowr iyo labaatan sano kusoo jiray civil war meelaha qaarkood maogtahay weli dawladda gacantooda maogtahay si buuxda ugu wada gaarin inkastoo hadda maogtahay ay si xawli leh runtii ay nabadda iyo maogtahay dawladda gacanteeda ay ugu soo noqonayo dalku marka arrimahaas waxay keenayaan in maogtahay la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye musuq maasuq kow buu ka yahay macnaheedu waxa weeye sharci buuxa ma leh weye baan maogtahay anigu aan u qaataa meelaha qaarkoodna waxaa isleeyahay wadankan yaa horta baaray oo maogtahay waxa weeye ama xisaabiyey ama waa wax saas kaleeta ah marka sharci la-aantaas iyo muddigaas iyo xogaagaas maogtahay intaas iyada ruuxeedu maogtaysa soo taraysa inay wuxu soo yaraadaan baan waxa weye anigu wadamo badan baan arkayo ma qabo shacbiga soomaalida inuu maogtahay musuq maasuq badan yahay waxaan qabaa in arrintaas ay tahay arrin naba nabadda ku xiran inta badan ku xiran in shuruucdii aan weli si buuxda loo hirgelin ay ku mid tahay waa tahay waa gartay ugu dambeyntii mudane bashiir waxaad xilkan qabatay iyadoo gabadhii guddoomiyihii kaa horreysay ay iscasiishay iyadoo ku doodeysa in cadaadis lagu saaray inay wax saxiixdo ama musuq maasuqu jiro iyada guddoomiyihii ka horeeyey isagana waxaa lagu eedeeyay musuq maasuq adiga markaa maxaa kuu qorshaysan iminka maadaama labadii guddoomiye kaa horeeyay ay marxaladaasi soo mareen maxaa kuu diyaarsanoo qorshayaal oo damacsan tahay sida kumeelgaarka aad u haysid inaad qabatid si musuq maasuq oo loola dagaalamo aniga rantayda waxay ka mid tahay qorshe ballaaran oo maogta dowladda ku-xeegu ay wado oo waxaa maogtahay dowladdu ay wadaa oo min madaxweynaha ilaa dowladda maogtahay waxa weeye lagu dhex jiraa waxa weeye in bangiga horta in loo sameeyo board of directors guddigii maamuli lahaa in loo magacaabo guddoomiye cusubna in lasoo magacaabo maogtahay muddo markay noqotaba anigu marka intaas markaas intaas ay joogaan shaqadoodu waxay tahay inay bangigii dhismihiisii shaqo ayay si fiican u horigasho waxaa maogtahay aan isleeyahay anigu marka taas arrintaas baan la jaan qaadaya oo maogtahay shaqooyinka qaarkood ilaa guddoomiyaha lasoo lasoo magacaabo guddiga maamulka awood awoodba uma lihi inaan xataa aan waxyaalaha qaarkood aan sameeyo geedi socodkaas cusub oo dowladdu ay qorshaheeda ka mid ah hadda oo lagu tala jiro unbaa maogtahay arrintaydu aniga ay tahay inaan ka qayb galo maogtahay inaan leyntii tabartayda ah waa tahay marka ugu dambayntii si kooban adigu sidee musuq maasuqa soomaaliya dhinacii nafarta lagu soo fiiqaya sidee loo dhammaystiri karaa bay kula tahay hay-adahaas aanu sheegnay oo musuq maasuqa maaliyadda la dagaalama maogtahay oo xisaabiyaha guud hanfgawraha guud maogtahay haddii ku yahay bangigii dhexe iyo hay-ad koontaroosho oo maogtahay oo dhinaca dowladda iyo waxaasoo musuq maasuqa iyo kontaroolkooda iyo waxaas iyo xagga sharci fulinta oo ciddii maogtahay musuq maasuq gashay in wax laga qabto intaas baa wax lagaga qaban karaa bay ila tahay
mudane bashiir ciise cali guddoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya mudan aad baad ugu mahadsan tahay wakhtigaaga intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa bashiir ciise cali oo ah guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo